maanta oo ah axad sagaal iyo tobanka bisha disembar labada kun koob iyo labaatan madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka toddobaadlaha ee golaha xukuumadda dowladda hirshabeelle madaxweynaha ayaa shirka golaha xukuumadda ee maanta warbixin uga dhageystay wasiirada wasaaradaha kalluumaysiga iyo kheyraadka badda wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha warbixintan oo la xiriirta in wasaaraduhu saddexdii biloodba ay soo gudbiyaan warbixinta ay ururiyeen golaha ayayna maanta la wadaageen macluumaadka ay soo gudbiyeen sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa golaha xukuumadda dowladda hirshabeelle la wadaagay baaxadda abaaraha ku dhuftay deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo saameynta ba'an ay ku yeesheen sidoo kale kulanka maanta golaha xukuumadda dowladda hirshabeelle wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda hirshabeelle ayaa shirka golaha xukuumadda maanta horgeeyey sharciga ciidanka booliiska dowladda hirshabeelle waxayna golaha ka doodi doonaan inta lagu guda jiro toddobaadka soo socda hadduu ilaah yidhaahdo qodobadaas ayaa maanta looga hadlay iyo howlgallo ballaaran oo xalay laga sameeyey magaalada jowhar caasimadda dowladda hirshabeelle oo wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda hirshabeelle uu la wadaagay xubnaha golaha xukuumadda dowladda hirshabeelle shirkana intaa ayuu ku saabsanaa idinkuna aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin